faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan qodobada warka habeenraadhiyaha cadada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a wafdi oo hogaaminaya wasiirka koowaad ee dalka hogaankii dambe ee maanta gaaray magaalada caabuduwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta cadada ku shir gudoomiye kulan looga hadlayo amniga deegaanada maamulka galmudug faahfaahiino dheeraad oo caawa ka soo baxaya xiisad u dhaxaysa laba beelood oo ka taagan deegaanka dhagtuur ee gobolka mudug wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya oo xarunta madaxtooyada cadada kulan kula qaata odayaasha dhaqanka degmada rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo lagu qabtay deegaano dhowra oo maanta la wareegeen ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland warar dheeraad oo ka soo baxaya qof shacab oo kooxo hubaysan ay ku direen duleedka magaalada caasimadda muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo booqday xarumaha qaar ka mid a shirkadaha dhismaha iyo gawaarida ee dalka shiinaha guddigii loo xil saaray dilkii ka dhacay magaalada gaalkacyo oo kulamo la qaatay guddiga ammaanka magaalada gaalkacyo iyo muunja in madaxweynaha koonfurta kuriya oo sheegay inuu dhacayo kulan mar kale u dhexeeya madaxweynayaasha dalalka kuuriyada waqooyiga maraykanka
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal jimco ayaa sii baxaysa sabdi wuu soo gelayaa juunna waa sideed iyo labaatan sannada labakunsagaalyotobanka warkaasoo dhancaha waxaa la diyaara xasan axmed maxamed mahadsaned cabdirashiid cali maxamed habeen wanaagsan kusoo dhowda warkii oo dhan wafdi uu hogaaminaya wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee maanta waxay u gaaray magaalada cabadwaaq ee qoyiga gobolka galgaduud ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyro oo safar dhanka dhulka uga ambabaxay magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey madaxweyne ku-xeenka galmudug wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweyn kadib wafdigan uu hogaaminaya xasan cali kheyre ayaa waxaa la geeyey xarunta madaxtooyada magaalada cabadooq halkaasi warbaahinta kula hadleen madasha soo dhaweynta ugu horreyn waxaa bulshada la hadlay madaxweyne ku-xeenka galmudug maxamed xaashi cabdi uu wafdigan soo dhaweeyey
degmada caawudwaaq degmada caawudwaaq waxaa ku nool dadkaagii waxaa ku nool bulshadaadii waa bulsho aad kuu tabaysa waa bulsho aad kuugu baanayd runtii ilaa iyo muddo ku sugaysay intii aad deegaanada galmudug soo gaartay oo dhan iyo maalinkii lagu doortay intaasoo dhan doonaysana inaad halkaan ugu timaaddo runtii magaaladan waxaa la aasaasay kun sagaal boqol iyo kontomaadkii ilaa iyo intaasna dadkeeda inay sii bataan moogi marna ma yaraan magaaladan waa magaalo aad u weyn waa degmada ugu bulshada iyo dadka badan deegaanada galmudug runtii waa degmo si aad u sarraysa wanaagga iyo jacaylka iyo siday dowladnimada soomaaliyeed u qabaanna waxaa ka garanaysaa sida maanta halkan ay kuugu soo dhoweeyeen oo u soo wada baxeen carruurtii hooyooyinkii dhallinyaradii iyo odayaashii dhammaantood oo si aad ay kuu soo dhaweeyeen ra-iisul wasaare waxaa aad kugu soo dhaweynaynaa safarkaagaan oo qayb ka ah soo dhoweynta iyo isu soo dhoweynta dadka ku nool deegaanada galmudug oo runtii aan arki karna inaad kusoo guulaysatay wixii hadda aad soo qabatay aanu rajaynayna inta badan inaad dhammaystiri doonto dadkaan ku nool degmada caawa waa bulsho ka tirsan bulshada galmudug laakiin wax badan oo cabashaa ka qaba kollayba ayaga hadda uu kula wadaagi doono insha allah mudana ra-iisul wasaare ku soo dhowow waa ku soo dhoweynayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr oo dhankiisa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in imaantinkii sacbuda uu ku salaysan yahay sida galmudug midaysan looga dhisi lahaa deegaanada galmudug ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr ayaa sheegay in maalmo uu joogi doono magaalada cabudwaaq islamarkaasna kulamo kala duwan uu la yeelan doono madaxda galmudug iyo odayaasha dhaqanka magaalada cabudwaaq waxa uu sheegay in la dhisi doono galmudug midaysan oo dhammaan maamulkeeda si siman loo qaybsan doono islamarkaasna laga ilaashay sadbursi waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo intaas ka sokow waxaan idinkugu imid inaan idinka codsado waxyaabaha soo socda waxaan idinkugu imid inaan idinka codsado inaad noo oggolaataan aniga iyo wafdigayga anigoo ku hadlaaya magacayga iyo magaca madaxweynaha iyo kan xukuumadda inaan idinla dhisno galmudug nabad ah inaan idinla dhisno galmudug laga daaweeyey khilaafkii ragaadiyey inaan idinla dhisno galmudug wada jirta oo mid ah inaan idinla dhisno galmudug leh maamul loo dhan yahay oo aan sadbursi lahayn iyo inaan idinla dhisno galmudug xidhiir wanaagsan la leh dowladda federaalka reer caabudwaaq waxaa lagu yaqaannaa dowlad jacaylka waxaa lagu yaqaannaa dowladnimada waxaa lagu yaqaannaa dulqaadka waxaa lagu yaqaannaa inay tahay magaaladii alla caabudka intaasoo la isku daray waxaan rajaynayaa inaad maanta iga aqbalaysaan inaad hormuud ka noqotaan in galmudug aasaas fiican loo jeexo horena loo wado waxaan rabaa in tiirarka ay ku taagan tahay dowladnimada galmudug reer caabudwaaq ay hormuudka u noqoto diyaar mawtiin diyaar mawtiin in dulqaadkugu weyn aad muujisaan diyaar mawtiin inaad dadka isu keentaan diyaar ma u tihiin inaad noqotaan dowrkii dowlad goboleedka galmudug hormuudka ka noqon lahaa waxaan rabaa in odayaasha gabdhaha reer caabudwaaq dhallinyarada siyaasiyiinta iyo cid walba oo ku abtirsata degmadan inaad ogaataan meel walba oo aan soo marnay waxay aqbaleen sida idinkuba aad cod dheer ugu aqbashaan in la dhammeeyo wax walba oo khilaaf ahaa oo ka dhex jiray reer galmudug safarka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr oo maanta ku gaaray magaalada cabudwaaq ee qoyiga gobolka galgudud ayaa qayb ka ah safarma uu ku kala bixinaya degmooyinka deegaanada galmudug kuwaasoo xal ugu raadinayo sida loo dhisi lahaa galmudug midaysan oo ka turjumaysa rabitaanka shacabka deegaanada galmudug ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr ayaa maanta cadaal ka shir guddoomiyey kulan looga hadlaya ammaanka deegaanada galmudug cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa guddoomiyey shir amniga looga hadlayo maanta lagu qabtay magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug shirka ayaa looga hadlay qorshaha guud ee amniga dalka dardargelinta qorshaha xoreynta deegaanada ay al-shabaab kaga sugan tahay deegaanada galmudug oo qayb ka ah qorshaha guud ee xoreynta dalka iyo diyaarinta ciidamo booliis oo la wareega amniga deegaanada ciidanka xoogga dalku ay xoreeyaan ra-iisul wasaaraha oo warbixin ka dhageystay saraakiisha amniga ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa faray saraakiisha amniga ee dowladda federaalka ah in si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga dowlad goboleedka galmudug si guul looga gaaro qorshaha amniga shirka ayaa markuu soo ilaaday waxaa saxaafadda la hadlay afhayeenka madaxtooyada galmudug cabdiweli jaamac barre waxauna sharaxaad ka baxsha waxyaabihii kulanka lagaga hadlay waxaana diiradda lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin dadaalada dib u habaynta ciidamada qaranka iyo sidoo kale qorshaha la xidhiidha diiwaangelinta ciidamada kala duwan ee qaranka si loo hubiyo ciidamada in la kordhiyo tayadooda iyo tababaradooda islamarkaana loo helo diiwaangelin rasmi ah oo ciidamada la xidhiirta sidoo kale shirkan waxaa diiradda lagu saaray amaba looga dhegaystay oo hay-adaha amniga ee dowlad goboleedka galmudug xaaladda amni ee dowlad goboleedka galmudug caqabadaha jira iyo culeysyada dhanka amniga la xidhiidha iyo kaalinta ay dowladda federaalka soomaaliya ay ka gaayeysanayso dadaalada dib u habeynta ciidamada iyo dib u hareyn- dib u xoreynta goobaha ee cadowga uu haysto ee galmudug ra-iisul wasaaruhu wuxuu ballan qaaday in dhowaan uu bilaabi doono qorshe la xiriira sidii loo xoreyn lahaa een, goobaha ay cadow gacanta ku hayaan oo uu sheegay in xeebaha ugu dheer hadda soomaaliya oo ay shabaabku ka taliyaan in ay ka tirsan yihiin galmudug isla markaana dhowaan ay u hurgeli doonaan sidii u xoreyn lahaayeen sidoo kale waxaa la xusay in deegaanada la xoreeyo in ammaankooda lagu wareejin doono ciidamo booliisa oo isku dhafa oo ka kala imaanaya eh, maamul goboleedyada oo dhan iyo dowladda federaalk soomaaliya shirka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada amniga gudaha iyo arrimaha gudaha wasiiru dowlayaasha arrimaha guddiga iyo howlaha guud xildhibaano madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo saraakiil abni oo ka socota dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug faahfaahino dheeraada ayaa caawa ka soo baxaya xiisad u dhexaysa laba beelood oo ka taagan deegaanka dhaktuur ee gobolka mudug mar kale cabdirashiid cali maxamed sida aynu ka helana caawa warar ka imaanaya deegaanka dhagtuur ee gobolka mudug ayaa halkaasi waxaa ka taagan xiisad u dhexaysa laba beelood oo halkaasi wadadega xiisadda ayaa si gaara waxay uga taagan tahay deegaan lagu magacaabo ballishire oo dhinaca waqooyi bari ka xiga deegaanka dhagtuur ee gobolkaasi mudug xiisadda ayaa sida la sheegay waxay timid kadib markii labada beelood oo halkaasi wadadega ay ku murmeen gacan ku-haynta iyo sidoo kale lahaanshiyaha barkada biyood oo halkaasi ku yaala maxamed ibraahim yarow oo ka mid a dadka deegaanka oo la hadla reediyo cadaado ayaa waxa uu sheegay in hadda xiisadu taaganta islamarkaana mar kasta la filan karo dagaal ka dhex qarxa labada dhinac waxa uu sheegay dhankooda inay diyaar u yihiin in wadahadal iyo wadaxaajood arrinta lagu dhammeeyo balse dhinaca kale ayuu ku dhaliilay inay markaasi doonayaan islamarkaana u hayla yihiin dagaal ka dhex- waa dagaal ka dhex qarxa labadaasi dhinac aan banaaga ka badanay waan garta ayaa niman ka yimaaday inay bertegana ka dhisteen kana qodeen kana soko mareen ciidanna ci- ciidanna keeneen oo waxa weeye ciidan ku soo xireen awal baraana dhisteen hadda waxa weeye mid waa waa naga goynshay waana naga xalaaleen een, saddex mitir oo dhadhow ahayd waxa weeye raalkii ahay een, hadeerna meelo een, kuwo kale noogu yiileen bay meel ka sokayda oo gudaha oo ay inta qateen dhabarka marsadeen maxamed marka meesha barkaduhu ku yaalaan waa meelma waxa weeye waa balli shire iyo meel dhabarkeeda oo oo xigta xeelka la yidhaahdo xiin dheere xigta ma garan waxa weeye marka aynu dul fuuleno ka soko mareen ma dul fuulena waa naga so waa ka soko mareen waa aadi weyneen markaan aad maagnana xabaday naga horkeeneen ma garan waa kuwama dadkaa leedahay waa ka soko mareen waa nimankaan een, xagga naga xigan Anna- annagaa deganeyn hal qoys oo iyaga laguma arag hal qoys oo iyaga dalkana ma deganeyn mana joogin mana deganeyn sideed bilood ay qowlahayn kuwaanuna een, inta roob ay- ayay ahaayeen haddeer intii roob bay ahaayeen kuwa iyaga xoog inay ku qaataan rabaan wax kale maahan annaga miyaa waxba ku falayn hadday ama nala sinmaan ama dhabar naga maraan waxa weeye een, dhulka u diili mayno oo dhulka annagu
maxamed dadku waa deegaan waa dad xoolo dhaqataa maxaad ku diidaysaan haddii biyaha laynla cabaayo laynla daaqayo hadda waxa weeye taas ma diidanin dhulkaba uma diidi karno dhulka miya annagu leen maxaad diidantihiin waxaan diidanahay xabadda waxa weeye baski ahay ka sokeeda barkadeedii oo markaan maagno barkadii qodta een, waxa weeye nala nalaku soo ridayo oo ka sokeeyo oo ciidanka ka sokeeyo oonaan mari karin taas baan diidanahay jawi dagaal weeye ee ma ahan een, xaalad deegaan midna ma ahan gaari baa hadda ciidan soo dhigaya mid biyo waa keenaya mid raashin buu keenaya een, midda ciidan soo rogaya ciidankaasaa waxa weeye mid meel barkadii annagii korkoodii awboosta laga fuulay meelo isu jira dhul aan dhoweyn ayaa waxaa ka ka muuqda awbost si kastaba xiisadan ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay ka taagneen nawaaxiga deegaanka dhagtuur ee gobolka mudug waxaana taliska ciidanka xoogga dalka qaybta koob iyo labaatanaad maanta ay u direen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka si ay u kala dhex galaan labadaasi beelood wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xarunta madaxtooyada magaalada cadaado kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka degmada cadaado wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sibri ayaa maanta wuxuu magaalada cadaado kulamo wadatashi ah kula yeeshay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada cadaado ee xarun ah baarlamaanka galmudug cabdi maxamed sabri oo kulamada watashi isku yeeray hogaanka dhaqanka ayaa u sheegay muhiimadda ay u leedahay dhammaystirka hanaanka lagu taabagelinayo galmudug midaysan oo qayb ka noqota horumarka soomaaliya sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dhageystay talooyinka odayaasha dhaqanka magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug ee ku aadan dhismaha iyo xoojinta haydaha dowliga ah ee galmudug waxaana warar laga heliyay kulankaasi ay sheegayaan in odayaasha dhaqanka ay cabdi maxamed sabri hordhigeen qodobo xasaasi ah oo la doonayo inuu fuliyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabri kuwaasoo kale ah hirgelinta in cadado ay tahay xarunta baarlamaanka galmudug go-aankaasuu hore uga dhawaaqay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in dowladda federaalka soomaaliya ay filiso mashaariicdii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ka dhagax dhigay gudaha iyo deegaanada hoostaga magaalada cadaado ee gobolka galgaduud in si cadaalad ah loo qaybsado habdhismeedka maamulka galmudug islamarkaasna habka xildhibanada baarlamaanka lagu saleeyo awad qaybsiga beelaha deegaanada galmudug in doorashada tan ka horeysay ee soo socotay ay dadka reer cadaada xaq u leeyihiin xilka madaxweynaha galmudug laguna tixgeliyo dhinaciisa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabri wuxuu dhankiisa u ballan qaaday in talooyinka odayaasha dhaqanka iyo watashigooda uu aas-aas u yahay tallaabooyinka xiga ee loo qaadayo maamulka galmudug odayaasha dhaqanka magaalada cadaado ayaa wasiirka arrimaha gudaha uga mahad celiyey waatashiyada uu dhaqanka la yeelanayo iyo dadaala xoogan ee uu ku bixinayo nabadiintii dhammaystirka dhismaha haydaha dawliga ah ee galmudug ayagoo ka codsaday inuu sii wado waatashiyada uu la yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada wafdigu hogaaminaya ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa labada cisho lasoo dhaafay waxay ku sugnaayeen deegaanada galmudug waxayna kulmo waatashi ay la yeelanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanada galmudug iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo deegaan doorashadu ay tahay deegaanada galmudug waxayna kala hadlayeen sida deegaanada galmudug looga samayn lahaa maamul ay ku midaysan yihiin dadka degaa deegaanada galmudug rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu soo qabtay deegaano dhowr ah oo maanta ay la wareegeen ciidanka maamulka jubbaland awil ciise nacad ayaa warkan ka soo diray magaalada caasimadda ee muqdisho ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta gaadhay deegaano dhowr ah oo al-shabaabku ay ka maamulayeen gobolka jubbada hoose islamarkaana hoostaga degmada afmadow saraakiisha ciidamada jubbaland ayaa sheegay in deegaanadaasi ay ahaayeen goobo shabaabku ay ka abaabulaan falalka amni darro ee kasoo horjeeda amniga jubbaland mahad maxamed islaam oo ka mid a saraakiisha ciidamada jubbaland ee degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa raadiyo cadaado u sheegay in ciidanku maanta ay la wareegeen deegaano fara badan kana shabaabku ay maamulayeen kuwa oo si nabadgelyo ah ay ciidamadu maanta ay fariisimo uga samaysteen ciidamada jubbaland ee afmidow ayaa taaka waxay sameeyeen howlgallo howlgalladaasoo lagu xaqiijinaya ammaanka degmada afmidow howlgalka waxaa si wada jira u sameeyey ciidamada daraawiishta ee degmada afmidow ciidanka nabad sugidda ee degmada afmidow iyo ciidanka booliska ee degmada afmidow saddexdaas ciidan baa howlgalka si wada jira ay u sameeyeen howlgalkuna wuxuu ahaa howlgal ammaanka magaalada iyo deegaamada hoos yimaada ee fuliyaya tufogfog iyo dhulka baadiyaha lagu xaqiijinaya labaatan kilomitr shan iyo labaatan kilomitr walaahi jiraan dad macnihii looga shakisan yahay oo ciidamada ammaanku ay gacanta kusoo dhayeen maanta howlgalka lagu soo qaqabtay haddana macnihii baaritaan baa ku socda sargaalkan oo sii hadlayay ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in ciidamada ay maanta gacanta ku dhigeen in ka badan toban dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab kuwaasoo xilligaani baaris dheeraada lagu hayo islamarkaana laamaha amnigu ay weydiinayaan su-aalo la xiriira shaqooyinka ay ka hayeen deegaanada lagu qabtay
iyaaaan ilaa toban iyo wixii ahaayeen dadka macnaha howlgalka saaka lagu soo qaqabtay baaritaan baana ku socda ilaa hadda ciidamadii deegaanada ay saaka ay mareen ku sugan yihiin meel la yidhaahdo qaley oo shan iyo labaatan kilomitr waqooyinka degmada afmadow xadar shan iyo toban kilomitr u jirta ciidamada ay ku sugan yihiin meesha la yidhaahdo mido oo magaalaha ciidamada ay ku sugan yihiin shan iyo labaatan kilomitr iyadana dhinaca kismaayo ka degmada afmidow waxaa sidoo kale lagu sugan yahay suubow oo jidkan macnaha gosha macnaha jiriba marka dhulkaas oo dhan baa ciidamadu si saf ballaadhana ay saaka ay howlgal uga bilaabeen haddana weli howlgalkii wuu sii socdaa howlgalkuna saasuu ahaa ammaanka guud lagu xaqiijinayo oo deegaamada hoos yimaada degmadan asmalow tuulayeyda macnihii ka durugsan iyo dhulka miyiga ay nimanku inta badan ku dhuumaalaystaan howlgalku saasuu ahaa welina howlgalkii wuu socdaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta waxa ay ka ruqaansadeen degmada afmadow iyagoo isku kala bixiyey deegaano badan oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana ciidamadaasi ay sheegeen inay kusii jeedaan deegaano dhaca dhanka gobolka jubbada dhexe cawil ciise indhacadde raadiyo cadaado muqdisho faahfaahin dhareed ah ayaa ka soo baxaysa qof shacbaha oo ka hubaysan ay ku dileen duleedka magaalada caasimada ah ee muqdisho cumar axmed rahiim saxiifo ayaa faahfaahinaya faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya toogasho kooxo hubaysan ay ka geysteen magaalada caasimadda ee muqdisho toogashada ayaa waxaa lagu soo waramayaa in loo geystay nin lagu magacaabi jiray cali bashiir muuse kaasi oo ahaa ganacsade ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho marxuunka la dilay ayaa waxa uu hortaagnaa xilliga la dilayay goobtiisa ganacsi oo ku taalla duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho dad goobjoogayaal ah ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in marxuunka lagu dhex dilay gaari bi-aala gaar ahaan nuuca loo yaqaano heemeyda oo kus socdaalayay wadada marta tareedisho ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo afgoy ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale ilo dhinaca ammaanka ayaa waxa ay xaqiijiyeen in gacanta lagu soo dhigay wadihii gaariga balse waxa uu tilmaamay in ninka dilka geystay uu ka degay gaarigiisa islamarkaana uusan garanaynin ilaa iyo hadda lama ogaa sababta ka dambaysa dilka loo geystay marxuuna cali bashiir muuse oo ka mid ahaa ganacsatada ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa siyaabo kala duwan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda uga dhacayay falalidu ku ah nabadgelyada iyadoo howlgallo amniga lagu xaqiijinaya ay wadaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya mahdi maxamed gulid qadar ayaa booqday xarumaha qaar ka mid ah shirkadaha dhismaha iyo gawaarida ee dalka shiinaha galad maxamed ibraahim ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guulad khadar oo ku sugan dalka shiinaha ayaa maanta booqasho ku tegay xarumaha saddexda shirkadood ee laba ka mid ah ay ka shaqeeyaan soo saarista qalabka culus ee dhismaha iyo shirkada soo saara gawaarida ra-isul ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guulada khadar oo lagu casuumay bandhiga carweed ee gobolka hanuun ee dalka shiinaha kuwaasoo soo bandhigeen shirkadaha waxyaabaha ay u iibgey karaan dunida inteeda kale ayaa booqday xarumaha shirkadaha ra-isul ku-xigeenka iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa soo kormeeray dhammaan waxyaabaha ay soo saaraan shirkadaha ay booqdeen waxayna madaxda shirkaduhu ay u sheegeen haminaya inay qalabka ay soo saaraan loo iibgeeyo dalka soomaaliya shirkadda isig waxay ka mid tahay shirkadaha sameeya gaadiidka ee laga leeyahay dalka shiinaha shirkadda jina ayaa ayna soo saarta mashiinada dhismaha halka shirkadda sein ay soo saarto qalabka culus gudooyada loo xil saaray dalkii ka dhacay magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug ayaa maanta waxay kulan la qaateen guddiga ammaanka ee magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug cumar axmed ibraahim saxiifo ayaa faahfaahinaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa haatan ah ku sugan gudiyadii ka kala socday xildhibaanada golaha shacabka iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee loo xil saaray baarista dhacdadii sagaalka qof lagu dilay ee afar iyo tobankii bishana ka dhacday magaaladaasi gudiyadaasi ayaa kulamo waxay la qaateen guddiga amniga magaalada gaalkacyo iyagoo kala hadlay sidii baaris dhab ah loogu samayn lahaa dilkii ka dhacay magaalada gaalkacyo ee lagu geystay sagaalka qof ee kasoo kala jeeday deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo hirshabeelle xildhibaan xaniifa maxamed ibraahim xaabsade oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa sheegay in guddiga amniga magaalada gaalkacyo ay ka warbixiyeen sidii uu dilkaasi u dhacay islamarkaana qodobo ay isku afgarteen sidoo kale waxa uu sheegay in ay la kulmeen eheladii dadkii lagu dilay gaalkacyo sidoo kalena ay ka warbixiyeen islamarkaana shaqadii loo igmaday ay baaritaano weli ku wadaan dad badan oo soomaaliyeed ayaa aada uga xumaaday dhacdada sagaalka qofa lagu dilay ee ka dhacday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kadib markii rag hubaysan ay dileen sarkaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda maamulka galmudug guud ahaan intaasi ku dhan yahay warka habeen caawa soo saaray inana socodsiinayo waxaasana saaxiibkii cumar axmed ibraahim saxiife u farsameynayay tan intaan warkana warkeedu u kulmi doono nabad ahaada saaxiibayaal